alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih saxbihi wasalama tasliima kasiira baabu lwuduu baynu joognay xadiidka toddobiyo afartan baynu joognay qaala alxaafidu raximahu llah waa xadiidka toddoba-iyo afartan ee inoogu jirgo qaala wacanhu wacan jaabirin jaabir waxaa laga wariyey qaala anahu qaala inuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa tawada'a marka uu weysaysanaayo adaara mid ku wareejiyuuhaa almaa'a biyaha calaa mirfaqayhi labadiisa suxul labadiisa suxul buu sidaa biyaha ugu wareejin jiray oo uu maydhi jiray akhrajahu waxaa soo saaray addaara qutniyu biisnaadin daciif haada alxadiid sidaa xaafidku sheegay sanadkiisu waa daciif weeye oo waxaa ku jira nin la ydhaha alqaasim ibnu moxamed ibnu cabdillaah ninkaasna ahlulcilmigu inuu matruuk yahay bay sheegeen sidaa awgeed xadiidku waa daciifun jidda marka sanadkiisa la eego ha yeeshee macnaha uu tilmaamayo waa macno saxa weeye oo marka la weysaysanayo in suxullada la maydho horena waynu usoo ishaaray baan filayaa waxa weeye waa mid saxa waxaana xadiidkan markaa inagaga filan daciifka ah xadiidka kale saxiixa ku soo arooray min xadiidi abi hurayra annahu tawada'a fagasala wajhahu faasbaqa alwuduu uma gasala yadahu lyumna xataa ashraca fi lcadud uma yadahu lyusra xataa ashraca fi lcadud xadiidka wada waxa ku jirtay xaggiisa dambe inuu yidhi abi hurayra haakadaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yatawada' yacnii gacantii buu maydhay ilaa suxullada wuu maydhay ilaa cududda wuu maaragtay afkeedaasi yimi sidaasuu sameeyey waay markaa sidaasaan rasuulka ka arkay buuli markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama inuu maydhi jiray suxullada cagaha marka la joogana ilaa qonofyada inuu maydhi jiray waa mid sugan weeye sidaa awgeed waxaaba iska qurux badnaan layd kaa saxiixa ah ee xadiidkan daciifkaahi macnuhu sheegaya tilmaamaya inuu halkiisa markaa ku qoraaba sii fiicnaan lahayd xadiidkaa aynu sheegnayna waxa uu caddaynaya abi hurayra ilaada ilaahay uu ku sheegay aayadda qur-aanka ah wa aydiyakum ila almaraafiqi wa arjulakum ila alkacbayni ilaadaasi waxay noqonaysaa bimacnaa maca oo suxullada iyo qonofyaduba inta la maydhayo faralka ay tahay in la maydho way ku jiraan rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalama marna kamay sugnaanin inuu ka tegey sidaa awgeed baa ilaa asal ahaan qaayaba ha faa'iidaysa laakiin halkan waa bimacnaa maco oo mirfaqaynka iyo kacbaynka labaduba inta faralka ay tahay in la maydho way ku jiraan qur-aankana sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa fasiraysa oo bayaaminaysa qaala wa can abi hurayrata alimaamu alalbaaniyu xadiidkaa isagu saxiixun ligayrihi buu ku sheegay waxaana laga yaabaa sababtuu ugu sheegayaa inay tahay yani macnaha matnigiisuu sheegaya waa saxiixu axaadiidtaa kale ayuu ku sugnaaday inuu sidaa u xoojinaya ama u quweynaya dhici karta wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa wuduu'a weyso saxiixu noqon maysa liman lam yadkur qofka aan xusin isma allaahi magaca ilaahay aan ku xusin calayhi ay cala alwuduu'i weysada akhrajahu waxaa soo saaray axmedu wa abu daawuuda wa bnu maajah biisnaadin daciif bay ku soo saareen walitirmidiyi tirmidina waxaa u sugnaaday waa can saciid ibni zayd saxaabigii saciid ibnu zayd uu ka wariyey waa min alcasharati almubashariina biljanna ah wa abi saciidin ay wa can abi saciidin abi saciid alkhudrina uu ka wariyey naxwuhu mid la mid ah oo tirmidi wuxuu soo saaro labadaa saxaabi ee kale abi hurayra inuu ka soo saaray xadiidka hore oo kale qaala axmedu axmed wuxuu yihi imaamkii ahlu sunnuhu laa yahbutu ma sugnaanayo fiihi baabkan shay-un shayna ku sugnaan maayo yacnii waxba kuma sugna baabkan oo waxyaabaa ku soo arooray wax waxa weeye ku sugani ma jiro axaadiidtan sheegaysa marka weysada la bilaabayo in bisinka loo qabto waxay ka soo aroortay saxaabo kala duwan duruq kala duwan baanay ku soo aroortay laakiin waxay ahlulcilmigu idhaahdeen dhammaan asaaniiddeeda maqaal baa ku sugan dacfi baa ku sugan sidaa awgeed baa shawaahiddaa kala duwan inay leedahay ma isquweynaysaa bacdi baa le maya waayo qaar baa dacfigoodu shadiid yahay laakiin sida aad mooddo inay xoogga badan tahay wallaahu aclam ahlulcilmi badan oo muxaqiqiinana ay mareen waa in waxa weeye ay isxoojinayso shawaahiddaasi oo ay isquweynayso oo waxaa ka mid ah ahlulcilmiga tilmaamay alimaamu lmundiri muxadifkii mundiri la odhan jiray walaa shaka ana alaxaadiida alatii waradat fi tasmiyati wain kana laa yaslamu shayun minha min maqaalin fainaha tatacaadadu bikahrati turuqiha wataktasibu quwa buu yidhi sidaa tarkiib wa tarhiib ku sugan alxaafid ibnu xajar qudhiisuna wuxuu yidhi axaadiistan majmuuceedu wuxuu keenayaa awood tadullu calaa ana lahu aslan kutusaysa inuu xadiidkani asal leeyahy ibnu kathiir qudhiisu wuxuu tilmaamay inay axaadiistani isquweynayso waxaa kaloo ka mid ah ahlulcilmiga kale tilmaamay alcalaamatu bnu lqayim raxmat ullaahi calayh waxaa kaloo ka mida sancaani qudhiisa sida subulsalaamka aad ka arki karto inay isquweynaysuu tilmaamaya waxaa kaluu ka soo rarayaa ibnu abi shaybana wuu ka soo rarayaa ahlulcilmi badan oo kaleo aynaan sheegin oo sidaa u quweeyino way jiraan sidaa awgeed waxaa kaloo ka mid ah ayaynaan dhaafin alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayhi muxadidkii weynaaye casriga marka axaadiista sheegaysa atasmiya qabla alwuduu ama fi lwuduu way sugan tahay oo asal bay leedahay taasi waa xagga sugnaanta weeye waay ta markaynu usoo noqonno maxay faa'iideynaysaa waxay faa'iideynaysaa marka la bilaabayo weysada inta aan weli afcaasheeda la gudagelin isla markaana waxa weeye la soo niyeeyey in bismillaah la idhaah markaad weysadii niyeyso isla markaana aanad weli bilaabin baad bismillah odhanaysa dabadeeta sidaasaad ku bilaabaysa arrintaas inay mashruuc tahay oo dikrigaasi halkaa leeyahayna xadiidta ayaa laga qaadanaya amaa ma waajibbaa mise waa sunne bacdu ahlilcilmi waxay qabsadeen daahirka xadiidka oo waxay idhaahdeen in bisinka la qabto marka la weysaysanayo waa waajib weeye oo xadiidkay qabsadeen oo laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayh macnaheedu wuxuu noqonayaa weyse sharci umay xasilin qofka aan bisinka u qabanayn bismi illaah odhan ean magaca ilaahay ku xusin weyse sharci umay xasilin oo waxa markaa la diidaya meesha laga nafiyey laga saarayaa waa xaqiiqadii ay weysadu lahayd ee sharciga ahayd waay ama macnuhu wuxuu noqonayaa bay idhaahdeen saxiixun in lasoo qadaro saxiixa laa wuduu'a ay saxiixatun liman lam yadkur isma allaahi calayh wayse sax uma aha oo uma asaxayso qofkaan bismi illaahi odhan waay sidaasaa bacdu ahlilcilmi ay mareen madhabkaasina waa madhabu daahiriya wa riwaaya can ilimaam axmed raximahu llah laakiin ahlulcilmiga badidoodu waxay qabaan inay sunno tahay in bisinka loo qabtaa waa sunna yidhaahdeen waxaanay markaa madhabkoodaa ku xoojiyeen ahlucilmiga badidoodu aayadda qur-aankaa ilaahay kuma sheegin in maaragtay bisinka la qabto faqsiluu wujuuhakum unbaa alla yidhi jalla wacala marka mar haddaan aayadda lagu sheegin inaanay waajib ahayn baa laga daliishanayaa bay idhahdeen waa arrinka labaade ee saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim qaar fara badan baa sifeeyey weysadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidtaa qaar ka midana waynu soo marray xaadiidtaa saxiixa ah ee weysada rasuulka lagu sifeynaayo ee bukhaariga iyo muslimka iyo keyrkoodba ku jirta inuu bismillaahi rasuulku ku bilaabay may sheegin inuu bismillaahi ku bilaabay may sheegin marka waxay idhaahdeen haddii ay waajib ahaan layd rasuulku kama tageen sala allahu calayhi wasalam rasuulku hee kama tageen hadduu bisinka akhrii lahaa ama uu bisinka u qaban lahaana dee saxaabadaas way soo guuri lahaynoo way inoo sheegi lahaayeen taasi waxay kutusaysaa bay leeyihiin inay sunno tahay oo inay waajib ahayn sidaana ahlucilmiga fatwooday waxaaba ka mid ah alimaamu axmed oo iyadoo uu dikri yahay oo ay fiican tahay inaan laga tegin haddana haddii laga tago inaanay weysadaasi waxba noqon ahayn ahlucilmiga fatwooday oo weysadaasi ay saxaysa waxaa ka mid ah alimaamu lmubajal imaamu ahli sunna axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani raxmat ullaahi calayh amaa matniga marka loo noqdo maxaa la soo qadarayaa jumhuurku waxay leeyihiin waxaa la qadarayaa kaamilun ay laa wuduu'a kaamilun wayse uma dhammaystirna liman lam yadkur isma allaahi calayhi sidaa in la qadaraa fiican bay idhaahdeen oo aan la odhan waxa weeyaan maaragtay nafyu sixa aan lagu xambaarin nafyulkamaal baa lagu xambaariya laa nafyu sixa isku soo duuduubo markaad weysada bilaabayso inaad bismillaahi tidhaahdaa waa mashruuc wa can talxata bni musarifin waxaa laga wariyey taabicigaasi can abiihi aabbihi inuu ka wariyey can jaddihi awowgii inuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi jadkaasi ra'aytu waxaan arkay rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalama yafsilu xaalo uu kala saaraayo bayna almadmadati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga uu kala faslinayo oo midba biyo gaara uu qaadayo oo tusaale ahaan luqluqashada biyo gaara uu u qaadayo haddana sandaarsiga biyo gaara uu u qaadayo akhrajahu abu daawuuda biisnaadin daciif abu daawuud baa sanad daciifa ku soo saaray waay xadiidka haddaynu sanadkiisa ka hadallo waa daciif weeye sidaa xaafidkuba sheegay waxaa ku sugan xadiidkaasi haddii aa laba kuu roon yahay laba cilaa ku sugan cillada koowaad sanadkiisa waxaa ku sugan layth ibnu abi sulaym ninkii la odhan jiray waana daciif ninkaasi weeye bale alimaamu nawowiyu waxaabuu isagu sheegay inay ahlulcilmigu isku waafaqeen daciifnimada layth ibnu abi sulaym cillada labaadna waxa weeye waa jahaalatu musarif haada dalxa ibni musarif musarifkan dalxo dhalay jahaalaa ku sugan jahaalo ayaa ku suganoo waa majhuul bay ahlulcilmigu yidhaahdeen marka labadaa cillo daraaddeed waa daciif jadkaana magaciisa layskuma waafiqin camar ibnu kacabna waa lagu sheegay kacab ibnu camarna waa lagu sheegay waxaana la ysku hayaa jadkaasi inuu saxaabi ahaa iyo in kale ayaa hadal ka taagan yahay iyada qudheeda marka xadiidkaasi waa daciif amaa macnaha uu sheegaayo bal hadda dib inoogu dhig can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqda fii sifati lwuduu'i qaabkii weysada rasuulka waxaa lagaga wariyey inuu yidhi uma tamadmada dabadeeta waa luqluqday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wastanhara wuu fiifsaday halaatan saddex jeer oo istinhaarkii waa biyihii layska soo celinayay saynu dhowr jeer hore soo marray marka mar haddii istinhaar un la seego istinshaaqina meesha uu ku jiraa soo maha istishaaqiibuu markaa samaynaya deetana istinhaarkii ayuu samaynaya yumadmidu wuu luqluqanayey wayanhiru waxaanu markaa ka sandaarsanayay min alkafi sacabka xaggiisa aladii kaasoo ya'khudulmaaa biyaha uu ku qaadayo minhu isagaba sacabka uu biyaha ku qaadaayo ayuu ka luqluqanayay kana sandaarsanayay marka midigta ayaa dee lagu shuganayaa biyaha oo luqluq iyo sandaarsiga laysku raacinayaa laakiin ta istinhaarka lagula imanaya waa bidixdi akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray iyo wanasaa'iyu nasaa-i xadiisku waa saxiix waanu inoo soo hormaray xadiidkii cali a xagga hore aynu ku soo maray qeyb ka mida weeye oo halkaana waxa weeye intii uu ka deliishanayo kasoo qaatay halkanna intuu ka deliishanayo oo ku saabsan kayfiyat lmadmadati walistinshaaq ayuu kasoo qaatay xadiidku marka waa saxiix qaala wuxuu ihi wa can cabdillahi bni zaydin radia allahu canhu fii sifati lwuduui cabdillahi bni zaydna sifadii weysada rasuulka waxaa lagaga wariyey sala allahu aleyh wasalama inuu yihi markaa cabdilaahi uma adkhala dabadeeta wuxuu geliyey rasuulku sala allahu alayhi wasalam yadahu gacantiisu weelkii geliyey famadmada wuu luqluqday wastanshaqa waanu sandaarsaday min kafin waaxidatin sacab keliya ayuu ka luqluqday kana sandaarsaday yafcalu dalika arrinkaa wuxuu samaynayey alaaan saddex jeer muttafaqun calayh saddex jeer buu kolba intuu sacabka biyo ku shubtay ayuu sandaarsigiiyo israaciyey maxay waxa weeyaan luqluqa israaciyey axaadiidtan macnaha ay faa'iideynayso markaynu walaalayaal usoo noqonno istinshaaqa iyo madmadada iyo istinhaarka mashruuciyadooda horeynu usoo mara waxaa markaa halkan uu usoo aroorinayaa inuu inoo faa'iideeyo ama sheekhu markaa inoo sheego kayfiyadaha loola imanayo sandaarsiga iyo maxay luqluqashada marka la ysku soo ururiyana saddex nooc baa soo arooray nooca koowaad waa alfaslu baynahumaa waa in la kala saaro oo sacabka inta biyaha lagu shubo lagu luqluqdo haddana biyaha lagu shubo oo lagu sandaarsado oo la kala saaro hada huwa alfaslu bayna almadmadati walistinshaaq waxaana ku soo arooray xadiidkaa hore ee dalxa ibnu musarif uu warinayo ayaa kayfiyadaa ku soo arooray xadiidkaasina sidaynu sheegnay waa daciif weeye daciif inuu yahay isla garanaye wax kale miyuu fasligaa ku asaxay mise kuma asixin bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin wax kale kuma asixin waxaa ka mid ah alimaamu annawawiyu raxmat ullaahi caleyh waxyaabo kale oo ku asaxay ma jiraan buu odhan waayo axaadiistan kale soo socotu odhanaya mucaarib ma leh waxaa kaloo markaa tilmaamay alimaam alxaafid ibn lqayim raxmat ullaahi calayh saa qudhiisu uu tilmaamayaa fasliga inaanay waxba ku asixin laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen markaa maya waxyaabo kaloo ku soo arooraa jira waxyaabo kaloo ku soo arooray ayaa jira oo ibnulmulaqin oo kale badrulmuniirka wuxuu markaa ku sheegayaa abu cali ibnu sakan inuu markaa soo saaray inuu yihi markaa taabicigii shaqiiq ibnu salama shahidtu caliya bna abi aalibin wacuhmaan ibni cafanin tawada'a halaaan halaaan waafrada almadmadata min alistinshaaqi uma qaala haakada ra'aynaa rasuula allahi sala allahu alay wasalam tawada'a wuxuu taabicigaasi sheegayaa inuu arkay cali bnu abi aalib iyo cuhmaan ibnu cafaan oo intay weysaysteen kala saare madmadada iyo istinshaaqa dabadeetana yidhi sidaasaanu rasuulka ka aragnay sala allahu alay wasalam calaa kulli xaal ahlulcilmiga qaar baa axaadiidtaa quweeye oo yidhi maaragtay waxoogay axaadiid isquweyn karta halkaa ku soo aroortay laakiin wallahu aclam inta aynu hubnaa waa inaanay waxa weeyaan maaragtay wax ku asaxay jirin baabkaa kayfiyadda labaad maxay noqonaysaa kayfiyadda labaad waxay noqonaysaa in hal sacab luqluqa iyo markaa sandaarsiga hal sacabun lagu kulmiyo oo mar la israaciyo laakiin saddex jeer biyaha loo soo dari maayo loo soo qaadan maayee mar keliyuunbaa sacabkii biyaa lagu shubaya deetana sandaarsiga iyo luqluqaa laysku raacinaya haddana biyaha intii ka soo hadhay baa lagu celinaya waa laysku raacinaya mar labaad haddana inta ka soo hadhay baa lagu celinaya hadday waxba ka soo hadhaan haddana inta ka soo hadhay baa lagu celinaya waa laysku raacinaya marka hal mar baa la daray dabeetana luqluqii iyo sandaarsigii baa saddex jeer he ayaa saddex jeer waxa weeye lala yimi kayfiyadda noocaasana waxay ahlulcilmigu tilmaamayaan xadiidka cali bnu abi aalib ayaa ixtimaali kara uma tamadmada wastanhara halaaan yumadmidu wayanhuru ama wayanhiru min alkafi aladii ya'hudu minhu lmaa xadiidka wuxuu ixtimaali karaa kayfiyadda aynu sheegino hal mar inta la daray in saddex jeer he luqluqii iyo lala yimaado iyo lala yimaado sidaa wuu ixtimaali karaa waxaa kaluu ixtimaali karaa kayfiyada inoo soo socota kayfiyadaa inoo soo socota in lagu fasiraana fiican sida axaadiistan cadcad in saxiixaynka uu waafaqo soo ma aragtaan sidaasaa markaa fiican wallahu aclam ee kayfiyaddaa waxaa kaloo ku sugan waxoogay dee adaygaho waxay horta ku fiicantay marka biyaha la ilaalinayo ee la yamxeerinayo ee biyaha aad isleedahay aanay kaa dhammaanama ay kugu yaryihiin bay dee ku fiicantay soo ma laakiin culays waa ku suganoo hal sacab oo mar laga luqluqday lagana sandaarsaday talo maxaa ku hadhay hadday waxba ku hadhaan markaa oo mar labaad lagu celiyo talo marka saddexaad ma waxba ku hadhay ya adigu waxa weeye way iska adkaa kartaa in dee saddex jeer biyo loogu tago halka kayfiyadda saddexaad waa in hal sacab lagu sandaarsado laguna luqluqdo laakiin saddex jeer la darsado sacabkaad biyo ku shubanaysaa ama aad darsanaysaa luqluqiyo sandaarsigii baad israacinaysaa dana mar kale aad samaynaysaa waad israacinaysaa dana mar kale aad samaynaysa saddex jeer baad saa kulaymanaysa kayfiyadaasina waa kayfiyadda ugu saxiixsan ee axaadiista saxiixaynku ay sheegayso ma fahanta waa xadiidka cabdillahi bnu zayd baaba ka mida famadmada wastanshaqa wastanhara halaaan bihalaai karafaatin min maa uu caddaynaya saddex darsiime inay yihiin calaa kulli xaal markaa wixii sugnaadee rasuulka ka sugan sala allahu alayh wasalama waa lala iman karaa waxa markaa aynu hubno inuu sugan yahayna waxa weeye waa in maaragtay la sandaarsado sandaarsiga iyo luqluqa la israaciyo hal sacab la ysku raaciyo saddex jeera biyaha markaa loo daro weeye sidaa markaa in la yeela xadiidku ku sugan tahay ayaa fiican qaala wuxuu ihi wacan anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga wariyey rabbi raallaha ka noqdee qaala annahu qaala inuu yihi ra'aa nabiyu nabigu wuxuu arkay sala allahu calayhi wasalama rajulan ninbuu arkay ninkaasoo wa fii qadamihi lugtiisa ay ku sugan tahay midlu dufri meel sida cidid oo kale ah oo lam yusibhu lmaau biyuhu aanay gaadhin haa waaye qadamkiisaasee ku sugnayd meel yaroo aanay biyuhu gaadhin oo ingegan baa markaa ku sugnayd wa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama irjic noqo oo fa axsin wanaaji wuduu'aka waysadaada wanaaji oo saani u weysayso akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wanasaa'iyu iyo nasaa'i ahlulcilmigu waxay tilmaamayaan halkaa sheekhu uu ka yidhi nasaa-i baa wariyey inaanu nasaa-i markaa warin inaanu nasaa-i warin ayay tilmaamayaan laakiin abu daawuudku isagu uu wariyey xadiidkanna alimaamu alalbaniyu oo kale wuu saxiixinaya ahlulcilmi kaloo iyaguna saxiixiye ama quweeyeyna way jiraan bacdu ahlilcilmi oo ka hadlayna way jiraan waxaa kaloo markaa uu leeyahy xadiidkani shawaahid kalena wuu leeyahy shaahidka koobaad waa xadiidka jaabir uu odhanaya cumar ibnu khadaab baa io warramay ana rajulan tawada'a fataraka mawdica dufrin calaa qadamih faabsarahu nabiyu sala allahu alay wasalama faqaala irjic faaxsin wuduu'ak farajaca uma sallaa noqo oo weysada wanaaji buu ku yidhi soo hagaaji intuu noqday buu dabadeetana tukaday macnii intuu weysaystay buu tukaday muslim baa wariyey in kasta oo waqfi qudhiisa lagu cileeyey shaahidka labaad waxaa markaa wariyey abu daawuud iyo axmed iyo baa warinaya can ariiqi khaalid ibnu macdaan can bacdi asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam taabicigaas asxaabtii rasuulka qaarkood buu ka warinayay ana nabiya sala allahu alayh wasalam ra'aa rajula yusallii wa fii dahri qadamihi lumcatun qadru dirhami lam yusibha almaa faamarahu nabiyu sala allahu alayh wasalam an yuciida alwuduu'a waasalaah waay kaasina waa shaahido ee xadiidkan dambe qudhiisana bacdu ahli lcilmi ayaa markaa quweeyey saxaabiga laga warinaya inaan la garanahayna dee ma dhibayso oo ee horaynu usoo arag- aragnay ana jahaalata asaxaabiyi laa taduru saxaabiga inaan la garanayn mar hadduu saxaabi yahay waxba dhib ma laha marka calaa kulli xaal shawaahidaasi way isxoojinaysaa insha allahu waxaana laga qaadanayaa xubnaha inta ay waajibka tahay in la maydho oo biyaha la gaadhsiiyo inay waajib tahay biyaha in la wada gaadhsiiyo waa koow iyo in haddii meel uun ka mida laga tagoon biyaha la gaadhsiin waysadaasi aanay asaxahayn oo aanay soconin soo ma aragti intii ay faralka ahayd in biyaha la gaadhsiiya haddaanay wax ka midu biyuu gaadhin waysadaasi waxa weeye ma soconayso lagama yaabana waxaa kaloo xadiidka laga daliishanayaa masalo kaloo muhiima oo taa ka dhalanaysa masaladaasi waxay tahay haddii xubintan qofku ay tahay inuu maydho ama gacanta ha noqoto ama wejiga ama lugta uu ku yaallo wax maaragtay diidaaya inay inay biyuhu jidhkii gaadhaan waxa ku yaalla ya wax diidaya inay biyuhu jidhkii gaadhaan baa tusaalahaan ku dhegsan waxa waajiba waxa inuu iska suuliyo intaanu weysaysan waa inuu waxa iska suuliyo si biyihii hee ay u gaadhaan jidhkii haddii kale oo uu iska weysaysto oo biyuhuna xaggaa sare ay iska yaacaan oo jidhkina xaggaa hoose iska yahay oonay biyihii gaadhin waysadiisaasi asixi mayso masale labaad oo muhiimahoo xadiidka laga qaadanayaa waxay tahay xukmu almuwaalaati fi lwudu waysada in la ysraacraaciyo xukumkeedu waa maxay waa masale muhiimahoo axkaam alwudu markay ahlucilmigu ka hadlayaan ay keenaan in waysada la ysraacraaciyo muwaalaadka waxaa looga jeedaa tataabuc inaan la kala qalajin ama xubnihii barba aan meel lagu maydhin ee in waxa weeye la ysraaciyo oo dee maaragtay waysadii toos qofkii u weysaysto arrintaa madaahibtu way ku kala duwan yihiin ahlulcilmiga barh ka midi waxay qabaan waana sida qowlka jadiidka ahee shaafici uu maraye ee muwaalaadku inay tahay sunna oo aanay waajib ahayn ayaa waxa weeyaan markaa ay qabaan waay oo way fiican tahay in la israaciyo laakiin hadduu qofku xubnaha qaar halkan ku maydho oo uu dabeetana xaggaa iska tagu xaafadiisii markuu tago intii u harsanayd maydho ya dee weysadiisu way asaxaysaa bay leeyihin mar hadduu la yimi ilan muwaalaad agtooda shardi ma ahay bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin waa waajiba ah oo sinaba qofka waxa weeye kaga dhici maayo oo xataa hadduu isagoo is-ilowsan maaragtay uu israacin waayo ka dhici mayso muwaalaadku waa inuu saani usoo wada bilaabo bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen muwaalaadku waa waajib ha yeeshee qofku haddii uu maaragtay kari waayo isagoo xasuusan ama uu iloobaba oo cudurdaar meeshay jiro waxa weeye waxba dhib ma laha in dee maaragtay la kala durkiyo si kastaba ha ahaatee ugu yaraan muwaalaadka wuduuga waysada lagula imanaya waa mid sunno ah weeye oo qofku ay tahay inaanu xubnihii kala qallajin ama wakhti dheer aanu udhexaysiine waa inuu haddii allaba kuu roon yahay dee maaragtay waysadii tataabuca kula yimaado waayo qowlkaa odhanaya waa waajib waa qowl qawiya wey qowl iska fudud ama sahlan maaha waxba dhib male bay yidhaahdeen ahlulcilmigu hadduu qofku ku mashquulo xubintii waysada ka mid aad markuu maydho tii kale uu maydhi lahaa hadduu ku yaro mashquulo wuxuun dahaarada xidhiidh la leh xataa hadday xubnihii kala qallalaan waxba dhib ma laha oo tusaale ahaan xubintii uu maydhi lahaa baa wax ku dhegsan yihin oo dabeete wuu ka xoqayaa oo wuu ka hagaajinayaa ama takhliil buu maaragtay takhliilkii mashruuc ahaa buu la imanayaa oo uu kaga yara habsaamay xubintii kale inuu maydho ama haddii aa laba kuu roon yahay biyii baa ka go-ayo dabeetana halkaasoo kale u weyse u yaro doontay soo ma aragtid ama qasabadii uu ku weysanayaa godayo suu doonay inuu mid kale dee u wareego xabata noocaas waxa weeye dhib ma laha xadiidku waxaa kaluu daliilu yahay masale muhiima masaladaas waxay tahay markaad aragto walaalka oo arrin sharciga ka mida gaab ku ka gaabiyey ama gaboodfal ku sameeyey waa inaad khayrka u sheegto salaadiibuu wax qaldayaa waa inaad tira halkaa hagaaji walaal soo ma aragtid weysadiibuu qaldayaa waa inaad tira halkaa hagaaji taasina waa min alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar bay dee soo gelaysaa waad aragtaa rasuulku sala allahu alay wasalam orodoo noqo oo soo hagaaji buuri waxaad haddaba ka warantaa masale muhiima qofkii xubin baabu meel yar baabuu ka booday oo qallalan waa lagu baraarujiya ama isagaaba arkay inay meele qallalantahy muxuu samaynayaa weysadii miyuu ku soo wada celinayaa marka fasligu uu dheeraadee mudda ay u dhaxayso weysadii ma dib uu usoo bilaabaya mise waxa weeye halkii qalalayd iyo wixii ka dambeeyey buu maydhayaa laba qowl bay ahlulcilmigu ku leeyihin qolihii dee qowlkoodu shaadka ahaa iyagoo aan tartiibta qa- aan, eh, shardi ahayn mooyaane ahlucilmiga qaarna waxay dhahaan soo wada bilaabo ya waxyaabaha ay cuskanayaanna waxaa ka mid a xadiidka aynu ishaaray eh, waxa weeyaan maaragtay uu warinayo khaalid ibnu macdaan wuxuu tilmaamayaa fa amarahu nabiyu sala allahu alay wasalam an yuciida alwuduu'a wasalaa waysadii inuu soo celiyo salaadii buu faray soo ma xadiidkaas iyabay cuskanayaano waxay dhahen waysadii wuu kusoo wada celinaya bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen xubinkii meele qalalayd intuu maydho uun ilaan tartiib baa shardi e xubnihii kale ka dambeeyeyna waxa weeye maydhiga maaragtay ha sii raaciyo hadday tahay xubin xubno kale ay ka dambeeyey ma fahanti saas oo kale wa canhu waxaa kaloo laga wariye saxaabigaasi qaala inuu yihi kaana rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yatawada'u mid ku weysaysta bilmuddi mud buu ku weysaysan jiray biyo ah waa dhaglay markaa ama labadaas sacaboo la ysku qabtay muggood wayaqtasilu wuxuu ku maydhan jiray bisaaci saac ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud la gaadhayo muttafaqun calayh xadiidkanna maaragtay hore ayaynu u soo marray macnihiisa oo xadiidkii waxa weeye cabdillaahi bnu zayd baynu ku soo marray utiya bihuluhay muddin fajacala yadluku diraacayh xadiidkaasina xadiid sugan buu ahaa baynu nidhi marka inuu labadan xadiid dhan isu mariyay ahayd waxay faa'iideynayaan biyaha lagu tahaaro qaadanayo ama kuway weysada ha noqdaan ama kuwa maydhiga ha noqdaana in la tashiilo oo aan biyaha maaragtay lagu israafin oon biyaha la khasaarin sidaynu horeba usoo marray marka inta ugu yaree rasuulku ku weysaystay sala allahu alay wasalam ka asaxda waxay ahayd mud loo qaybiyey saddex meelood laba ahaan sidii xadiidkii hore heh uu tilmaamayey xadiidkana muxuu faa'iideynayaa inuu hal mud rasuulku sala allahu alayh wasalam ku weysaystay sidii loo dhigaba hal mud dee waa wax yar weeye waa biyo aada u yar weeye waay afar mud maaragtay eh, hal saac ilaa shan maaragtay mudna uu ku maydhan jiray markaa sidaasaa rasuulku biyaa u tashiili jiray sala allahu calayhi wasalam xadiidkuna waa muttafaqun calayhi wa can cumara cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama maa minkum idinka mid maaha min axadin axad idinka mid maaha acadkaasoo yatawada'u weysaysanayo fa yusbiqu lwuduu'a weysada dhammaystirayo kaamil yeelay uma yaquulu dabadeeta odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxa aan ka marakacaya ay uqiru biqalbi naatiqan bilisaani waxaan qalbiga ka qirsanay carabkana aan kaga dhawaaqaya an laa ilaaha ila allah ay an laa macbuuda mid la caabuda xaqun xaq inaanu ahaanin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu ay munfaridan keligii xaalo uu yahay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu wadaagana xaalo aanu lahayn wa ashhadu waxaa kaloo anqirayaa anna muxameda nabi muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ilaa haddiise sidaa uu yidhaahdo intuu weysada dhammaystiro futixat lahu waxaa loo furaa abwaabuljannati albaabada jannada ayaa loo furaa weliba markaa lafdi muslimku warinayaa wuxuu ahaa ama dee lafdigaa muslimkaba la sii socday eh, ilaa futixat lahu abwaabu ljannati hamaaniya yadkhulu min ayiha shaa albaabada jannadae sideedda ah baa loo ballaqaa sideeddaa albaabka alla kuu doono ayuu jannada ka gelayaa waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen albaabada jannadaa loo furayaa waxaa lagu xambaarayaa laba macno midkood macnaha koowaad waxa uu yahay in la idhaah waxaa loo fududaynayaa acmaasha saalixa ah iyo khayrka ee sababta u noqonaya in waxa weeye jannada uu galo oo albaabada jannada loo furo macnaha labaad ee lagu xambaari karaa waxa uu yahay in la idhaahdo macnaha loo jeedaa imakaa loo furaya maahe maalinka qiyaame ayaa loo furi doonaa weeye ha oo halkii waa loo furaya laga odhan lahaa ee yuftaxu ama tuftaxu ayaa la yidhi futixat oo maadi la cabiray litaxaquqi wuquucihi sida ataa amrullahi falaa tastacjiluuhu oo kale waay akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray watirmidiy tirmidina wuu soo saaray wazaada waxaan u kordhiyey tirmidi allaahuma jacalnii ilaahay ow iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badanoo wajcalnii iga yeel min almutatahiriina kuwa isdahira kuwa kuu toobadkeena in badan iyo kuwa isdaahiriya ilaahay ow iga yeel ziyaadadaasi alimaamu tirmidi uu wariyey bacdu ahlilcilmi baa markaa ka hadlay oo yidhi markaa ziyaadadaasi ma asixin oo alimaamu tirmidi baaba ka mid ahoo idiraab buu ku sheegay intuu wariyey dabadeed sidaa awgeed baa axmed shaakir muxadidkii la odhan jiray mucaasirka ahaa isaguna r- lafdigaa waa daciifiye ahlulcilmi kalena way daciifiyeen oo waxay idhaahdeen xadiidka intaa hore muslimku warinayaa sugane ziyaadadaa tirmidigu ma sugna ayeeshee alimaamu alalbaaniyu wuxuu yihi way sugantay way sugantay buu yidhi idiraabkaa lagu ganayna wuu ka jawaabay oo wuxuu dhahdaa liannahu idiraabun marjuux idiraabku xadiidka wuxuu waxyeelayaa marka asaaniiddu ay maaragtay isu dhiganto ee aanay kala xoog badnayn laakiin asaaniiddan xadiidka lagu wariyay hadday kala xoog badan tahay dee la odhan maayo xadiidku waa mudarib oo waa midaan la qaadanayna sanadkaa xooga badan baa la raacaya soo ma aragti walamru hunaa kadalik shawaahidna markaa way u sheegeen sidaa awgeed alimaamu alalbaaniyu wuxuu yidhi way sugan tahay shawaahidna markaa way leedahay sidaasaanad mooddaa inay u dhowdahay sawaabka wallahu aclam marka dikrigan alkhulaasa marka waysada la dhammeeyo ayaa lala imanayaa waana munaasibun jiddan oo qofku waxa weeye marka uu korkiisii ama xubnihiisii waysada uu ku nadiifiyo ilaan wuduugu waa tadhiir waa daahirin soo maha markuu isdaahiriyo waysadaa uu isku daahiriyo ayaa baatinkiisa iyo kalkiisana wuxuu ku kaamil yeelayaa inuu qiro caqiidada tawxiidka ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu sidaa awgeed baa xadiidtii wuduuga xadiidka inuu ku gebagabeeyey xaafidku waa mid aada iyo aada u munaasiba sida sancaaniguba uu sheegaayo mid aada u munaasiba weeye oo waysada waxaa dikrigaasaa lagu dhammeeyaa soo maha aaad isaguna axaadiidtii waysada sheegaysay xadiidkaasuu sheekhuna heh ayuu ku joojiyey ama waxa weeye ku dhameeyey lafdigaa dambee tirmidiguna ziyaadaabuu wataayoo allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutatahiri ilaahay ou iga yeel kuwa toobadkeenka badan ha oo toobaddu waxa weeye waa tahaaratu lbaatin haddii allaba kuu roon yahay baatinka ayay qofka markaa baatinkiisay daahirinaysaa macaasidii iyo waxyaabihii caynkaasaa bay ka nadiifinaysa waysaduna waxay ka nadiifinaysaa daahirkiisii ayay isagana nadiifinaysa almutatahiriinana labadii tahaaraba way soo geli karaan markaynu walaalayaal soo ururino adkaarta waysadae sugnaatay waa laba un sida ibnulqayimna uu sheegaayo marka la bilaabayo bismi illah in la yidhaha xadiista kusoo arortay way isquweynaysaa soo maha marka la dhammeeyana dikrigaasaa la akriyay ma baanta dikri kalaa isna jiro oo odhanaya subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk kaasina wuu sugan yahay xadiidi abi saciid alkhudri oo ahlulcilmigu ma rasuulka sala allahu alay wasalam ma ka sugan yahi mise wuxuu mawquuf ku yahay abu saciid bay isku qabtaan sidii loo dhigaba maqsuudku wuu xasilaya waayo haddii la idhaahdo waa marfuuc saxa marfuucan ah dee waaba sax haddii xataa la idhaahdo saxa mawquufan sida bacdu ahlilcilmi ay leeyihiinna iyadana dee waxa weeye lahu xukmu rafci waayo dikrigan iyo weliba fadligu sheegaayo wax saxaabigu ra'yigiisa ku keeni kara maaha soo ma aragtaan markaa dikrigaana waa la akriyi karaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk dikrigaa lagu bilaabayo kaa lagu khatimayo unbaa weysadu ay leedahay waxaa jirta adkaar dadka qaar ay waysada dhexdeeda la yimaadaanoo xubnaha markay maydhayaan ay akhriyaan tusaale ahaan markay midigta maydhayaan allahuma actinii kitaabii bilyamiin oo kale ya lugta marka maydhay allahuma habbit qadamii cala sira wejiga markaa ilah wejigayga nuur oo kalaan filaya inaan saas oo kale taas sida alimaamu nawowi iyo keyrkiiba ay tilmaameen asal ma leh xadiista adkaartaa dhexe sheegaysaa asal ma leh sidaa awgeed in la akhristo waxay noqonaysaa min baabi lbidac bay noqonaysaa bidcay noqonaysaa soo ma aragti asal ma laha waa dikrigaa lagu bilaabaya kaa lagu dhamaynay baabu lmasxi cala alkhufayni wuxuu baabu yahay labada khuf in la masaxo baabkii waysada markuu khatimay ayaa baabkan uu ku xigsiiyey munaasib baana isu yihiin waayo almasxu cala alkhufayn wuxuu ku tacalluqaa ama ku saabsan yahay xubin ka mida xubnii waysada waa cagihii cagaa waa la meydhi jiray soo maaha marka ay khuf xidhan yihiin in la masixi karo ayuu baabkani u guntan yahay khufkuna wuxuu ahaa waa wax maaragtay sida sharabaadada oo kale ahay oo waagii hore aada loo xidhan jiray iminkadan qudheedana dadka qaar baa xidha oo ka samaysan markaa harag harag ka samaysnaan jiray markaa dadku sida sharabaadada oo kale iyobaa loo isticmaali jiray dadka qaar oo dee aan kaba haysano kaba ahaanba hadday doonaan he u isticmaali jireenba marka khufaynkaa haddii allaba kuu roon yahay in la masaxo ayuu baabu yahay almasxu cala alkhufayn sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee mutawaatirka abaa kusoo aroortay xaadiidta kusoo aroortay waa mutawaatira suyuudi waa kii lahaa mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasib waru'yatu shafaacatu walxawdu wamasxu khufayni whadi bacdu masxu kufayn wahadi bacdu yani waxa weeye axaadiidta sheegaysa almasxu cala alkufayn waa mutawaatira saxaabo fara badan fara badan fara badan baa rasuulka ka warisay sala allahu alay wasalam ilaa laga wariye alxasan albasriyu inuu yidhi sida ibnu mandir uu ka warinaayo xadaanii sabcuuna min sabcuuna min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam annahu masxa cala alkhufayn toddobaatan baa iiga warramay saxaabada rasuulka ka mida khufaynka inuu masaxay ahlucilmi badan baa markaa tilmaamo ee uu ka mid yahay alimaamu axmed oo uu ka mid yahay markaa ibnu cabdilbar oo kayrkood ka mid yahay xadiidtaasi inay mutawaatir tahay muslimiintuna way isku waafaqeen shiicada iyo markaa khawaarijta qaarkood iyo kuwa aan khilaafkooda la tirsanayn mooye dadka muslimiintaani way isku waafaqeen sidaa awgeed baa ahlulcilmiga in badan oo ka midi masalada ku saabsan almasxu alkhafayn waxay ku keenaan maxay kutubta ictiqaadka kutubtii halkan aynu ku akrinayna qaar badan oo ka mida waynu ku aragnay soo maha waxay ugu keenaan baynu nidhi laba arrin midda koowaad arrinta ku saabsan almasxu cala alkhufayn waa arrin sunnada rasuulka ku sugan tahay sala allahu alay wasalam weliba sunnada ku sugan ay tahay mutawaatira soo ma waa midda labaadee waa arrin bacdu lfiraqa daalla firaqa lunsan qaarkood ay diideen soo ma markaa si axaadiistaa dadka loogu sheego oo maaragtay arrintaasi inay bannaan tahay u aaminaan oo loo baro ayaa kutubta ictiqaadkana bacdu ahlilcilmi ay masaladan ugu keeneen qur-aanka qudhiisa waa laga dariishaday oo aayadda qur-aanka ah ee aayat lwuduu faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum baynu akrinaa waarjulikum waarjulikum biljari qiraa'adka sabcigaa qaar ba akriya waarjulikum marka la jaro maxaa lagu jaray ama maxaa loo jaray wujuuh kala duwan ayaa ahlulcilmigu ay ku ishkaal bixiyaan wujuuhdan waxaa ka mid a in la yidhaha waarjulikum marka la jaro waxaa lagu cadfayaa biru'uusikum taa jaran markaa sida loo masaxayo madaxyada ayaa cagihiina loo masaxayaa cagaha goorta la masaxayaana markay waxba aanay xidhnayn ee ay markaa iska bannaan yihiin ma ahae waa marka ay khufeynka xidhan yihiin oo rasuulka sala allahu alay wasalam cagahoo iska bannaan oon khufeyn iyo waxba xidhnayn inuu iska masaxay un dee marna kama sugna sida awgeed aayadda laguma fasiri karo ha yeeshe eh waxaa lagu fasirayaa marka khufeynka ay caguhu qabaan masixista la masaxaya qiraa'ada lagu fasiraya wejiyada markaa lagaga jawaabay ama lagu ishkaal bixiyey ayay ka mid tahay waana weji fiican oo xasana qaala wuxuu hi wa can ilmugiirata bni shucbata intaynaan xadiidkaa weliba gaadhin walaalayaal arrinta ku saabsan almasxu cala alkhuffayn waa min alrukhasi addaalati cala kamaali addiini alislaamiyi wa yusri tashriicaati wa bucdiha can ilxaraj fudaydka diinteenna ayay ka mid tahay oo waxa weeye waxbaha iska bixin aayarun iska masax ya markaad khufaynkii xidhan tahay waa arrin markaa sharcigu inoo fududeeyey qaala wa can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala annahu qaala inuu ihi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi nebiga maciisaan ahaa sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan la joogay sida bukhaarigaba ku sugan fii safarin safarba markaa la joogay oo safar bay ku sugnaayeen fatawada'a kolkaasuu rasuulku weysaysta yacnii weysadii buu bilaabay baa loo jeedaa faahwaytu waxaan markaa u foorarsaday ama aan gacmaha u taagay lianzica si aan u siibo khufayhi labadiisa qof oo ahwaytu waa inxanaytu maadan yadi waan markaa soo hoobtay anoo gacmaha taagaya lianzica khufayhi fa qaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama dachumaa iska daa labada qof waxbaa siibine fa innii anigu adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni xaalo ay daahir yihiin labada lugood ayaan geliye iska daa masaxa kolkaasuu masaxay calayhimaa korkooda muu bixina wuu masaxay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani walaalayaal waa xadiidka mashhuurka ah ee caanka ah xaadiidta ugu saxiixsan ee sheegaysa almasxu cala alkhufayn ayaanu ka mid yahay duruq fara badan baanu leeyahay waxaanuu inoo tilmaamayaa kow jawaasu lmasxi cala alkhufayn fi lwuduu badalan min gusli rijlayn inay bannaan tahay labada khuf in la masaxaa sidaa rasuulkuba u masaxay sala allahu alay wasalam kow laba waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya marka la masaxaayo labada khuf waa marka la xidha iyagoo caguhu markaa daahira iyagoo cagu daahira waxaa looga jeeda iyadoo qofku weyse qabo ya oo weysadiisu dhammaystiran tahay markuu labadii khuf xidho ayaa hadhow marka weyse jabe u weyse u baahdo uu masaxaya soo ma aragtid markaa shuruudda had iyo jeer ahlucilmigu ay u shardiyaan waxaa ka mid ah inuu qofku dahaaro ku gashaday dahaaro inuu ku gashadayna xadiidkan ayaa daliil u ah waxaa kaloo bacdu ahlilcilmi ay xadiidka ka xujaysteen oy ka deliishadeen khufkaa qofkuu masaxayaa ama ha dilaacsanaado ama ayaanu dilaacsanaan ama baro ha ahaado ama mid gaboobay ha noqdo soo ma aragtid intuu doonaha jooga mar hadduu khuf yahay oo wax magacaa khuf uu ku dhacayo uu masixi karaa isagoo weyse qabana u gashaday ma fahamte waay taasina waa masale weyn waxay haddaba ahlulcilmigu isweydiiyaan waynu yar baraarujinaynaa markuu rasuulku leeyahy sala allahu alay wasalam fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn macnaha loo jeedaa waa maxay ma labadii cagoodba markaan maydhay baan dabeeta khufaynkii gashaday baa macnuhu oo arrintaasi waxay ku dhawoobaysaa qofku markuu labadii lugood maydhay ee weysadii dhammeeyo dabeetana khufaynkii gashado mise hadduu qofku lugtii mudug buu maydhay khufkeedii buu geliyey tii bidix buu maydhay khufkeedii buu iyadana geliyey mise suurada noocaasna way soo gudagelaysa waa laba arrinoo kala duwan soo maaha waa laba suuroo kala duwan ya xadiidkama waxaa lagu xambaarayaa xaaladaa hore oo ah labadiiba markuu maydhuu dabeetana gashaday khufaynkii mise xaaladaa labaad oo ah mid walba markuu iyada maydhay ayuu khufkeediina geliyey ahlucilmigu laba qowl bay ku leeyihin qaarkood waxay idhaahdeen labadaba markuu maydhay inuu khufaynka geliyaa shardi ah waayo markaasaa la odhan karaa dee dahaaro dhammaystiran baa labada cagoodba ku suganyay soo maha haddii kale oo mid la maydho midi harhsan tahay dee daahiratayn ku dhici maaya bay leeyihin daahiratayn noqon maaya ma fahamte bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin maya mar haddii lugtaa la dhameeyo deetana la geliyo ta kale haddana la dhameeyo la geliyo saa la sameeyey dee lug walba dahaaradeedu markay dhammaystirantay baa la geliyey qofkeedii waxba dhib ma laho waxa weeyaan taa qudheeduna macnaha xadiidka way soo hoosgelaysaa bay leeyihin marka adigu labada qowlba ama labada fahamba way jiraan bacdu ahlilcilmina sidanay ka fahmeen bacdina sidan ayay ka fahmeen dahaaradaasina waa ahaaratu bilmaa sida ahlucilmiga badidoodu ay qabaan qaala walilarbacati afarta waxaa u sugnaaday oo canhu laga wariyey mugiira ila nasaa-i iyo nasaa-i mooyaane yacnii afarta kalaa wariyey ibnu maaja abu daawuud iyo tirmidi anna nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam masaxa wuxuu masaxay cala alkufi kufka xaggiisa sare iyo wa asfalahu xaggiisa hoose labadaba wuu masaxay wa fii isnaadihi sanadkiisa ayuu ku sugnaaday dacfun taagdaraa ku sugnaatay oo dacfi ee xadiidkan maaragtay sanadkiisu waa mid waxa weeye dacfi ku sugan yahay dacfigaa ku suganina waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sanadkiisa waxaa ku jira kaatib almugiira saxaabiga almugiira ibnu shucba kaatibkiisii ama qoraagiisii ninkaasaa xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalama ka warinaya oo rasuulka u rafciyey walam yutrik inabiya sala allahu alay wasalam nabigana ninkaasi ma soo gaadhin markaa xadiidku mursal buu noqonaya mursalkuna waa min qabiili addaciif waa ta kale eh kaatibulmugiiraha qudhiisa jahaala lagu sheego waxaa la yidhi waa nin majhuulaho aan la garanahayn cillooyinkanala waa lagu sheegay taasi waa xagga sanadka amaa xagga macnaha uu sheegaayo marka la eego khufaynkii xagga hoose iyo xagga sareba wuu masaxay axaadiista saxiixa dhammaantood waxay sheegaysaa inuu xagga sare u masaxay oo xagga hoose inuu masaxay waxba kumay sugnaanin wa can caliyin cali waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu ihi low kaana diinu diintu hadduu ahaan lahaa diinku hadduu ahaan lahaa bira'yi ra'yiga mid ku sugan oo ra'yi ku socda lakaana wuxuu noqon lahaa asfalulkufi kufka xaggiisa hoose awlaa mid uga mudan bilmasxi masixista min aclaahu xaggiisa sare waqad ra'aytu waanaan arkay rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu alayh wasalam yamsaxu xaala uu masaxayo calaa daahiri khufayhi labadiisa kuf korkooda sare xaaluu masaxayo akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray biisnaadin xasanin sanad xasana ayuu ku soo saaray kadaa qaal halkan buluuqa xaafidku wuxuu ihi biisnaadin xasan laakiin kitaabkiisa la ydhaha talkhiiskaah talkhiisulxabiirkaa wuxuu idhi isnaaduhu saxiix buu idhi sanadkiisu waa saxiix marka markana xasan buu ka dhigay markaana saxiix ayuu ka dhigay waay waxaanay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen sida imaamulalbani oo kale in haddii a laba kuronya la ydhaha xadiidku waa saxiix baa xoog badan oo markuu xaafidku yidhi waa saxiix sanadkiisu markaasuu labada toosan yahay waayo xadiidku waa saxiix wey ha ashaykh alcalaama axmed shaakirna isaga qudhiisu wuu saxiixiyo ahlucilmi kalena way saxiixiyeen xadiisku waa xadiis saxiix oo sugan weeye waxaanu inoo faa'iideynayaa laba masalo oo muhiima labadaa masale waxay kow kufka xaggiisa saraa la masaxaya kufka hee xaggiisa saruunbaa la masaxayaa ee axaadiista saxiixina saasay dhammaanteed ku sugnaatay baynu nidhi waa mas'alo masale labaad waxay tahay diintu inaanay rayi ahayna ay itibaac tahy diintu waa itibaac kuma dhisna sidanaa ila fiican iyo sidanaan rayeynayaa iyo sidanaa wanaagsan iyo sidanaa qurux badan iyo sidanaan ka helaayo waxyaabaha diintu kuma dhisna maxay ku dhisan tahay itibaac bay ku dhisan ahlu sunnaha agtoodana sharcigu asharcu muqadamun cala alcaqli ama annaqlu muqadamun cala alcaqli naqliga iyo sharciga naqliga sharcigii baa looga jeeda ilama la soo guuriyey sharcigaa laga hormarinaya caqliga soo mah sharciga ayaa hee laga hormar ahlulbidacu iyo qaar badan oo bidcada siiba dhaafay oo meelo ka daran sii dhex galayba waxay ku lumeen waxaa u sababa taqdiimu lcaqli cala naqli caqliga inay ka horraysiiyaan hee naqliga iyo daliilkii way isku dayaan inay caqligooda horraysiiyaan caqligaagu kutusi maayo fikiro si wanaagsan oo fikir ya ayuu ka odhanayaa moogta marka calaa kulli xaal caqligaagu haddii aanu sharciga waafaqin oo aanu sharciga u hoggaansamin ogow inay wax ku sugan yihiin oo caqligaaga wax weyne ka sii yihiin oo u buko ya ogow caqliga hagaagsan ee caafimaadka qaba iyo naska saxiixa ahina iskama hor yimaadaanba soo ma aragti iskama hor yimaadaan dar-u tacaarudi alcaqli wannaqli kitaabka la idhaha waa ka alifay alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh kitaabka aadka u qaaliga ah ee qiimaha badan ee uu aadka ugu radeeya ahlubidaca ah caqliga in la hormariyo markaa madaahibtooda ku dhisay gaar ahaan baabkaa sifaatka iyo ictiqaadka waa tahay markaa diintu itibaac bay ku dhisantay qaala wuxuu ihi wacan safwaana bni casaalin wacan safwaana bni casaalin radia allahu canhu waxaa saxaabigaana laga wariyey qaala inuu yihi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ya'muruna midna fara ayuu ahaa amarkaasina amru ibaaxa weeye ha macnihi mid noo banneeyuu ahaa idaa kunnaa markaanu ku sugan nahay marka aanu nahay safran ay musaafiriina kuwa safra iyo markaanu nahay oo sacdaalah oo safran safaran ha odhanoo fadaha kordhigin iska ilaali safran dheh ha safran waa jamcu saafirin weeye ka saxbin wa saaxibin wa rakbin wa raakibin ay musaafiriina musaafiriin markaanu nahay wuxuuna amri jiray allaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafkayaga halaathata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda ilaa min janaabatin janaabo mooye wax kale in aanaan markaa ka siibin ay fanansicuhaa oo hadday janaaba nagu timaaddo waanu siibaynaa marka walaakin ha yeeshee min kaa'itin saxaro aanu saxaroonnay darteed kamaanaan siibahayn iyo wa bowlinkaadii iyo wa nawmin hurdo arrimahaa dartood markaa umaanaan siibahayn marka waxaa la soo qadarayaa walaakin min kaa'itin wa bowlin wa nawmin ay walaakin laa nansicuhaa ha yeeshee ka siibi mayne min kaa'itin wa bowlin wa nawmin arrimaha waxyaabaha xadadka keenaaya darteed umaanaan markaa siibahayn akhrajahu nasaa'iyu nasaa'i baa soo saaray watirmidiyu tirmidina wuu soo saaray wallafdu lahu lafdiguna tirmidi buu u sugnaaday wabnu khusaymataa soo saaray wasaxaxaahu way saxiixiyeen wasaxaxaahu way saxiixiyeen ahlucilmi badan oo kale oo saxiixiyeyna way jiraan oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan iyo khataabi iyo nawowi iyo ibnu xajar iyo ahlucilmi badan oo sidaasa ayaa iyaguna xadiidka saxiixiyey ha bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen markaa xadiidku waa xasan waana sidaasoo xadiidku waa xasan waayo sanadkiisa waxaa ku jira caasim ibnu abinajuud caalimkii la odhan jira caasim ibnu abinajuud albahdali ayaa ku jira sanadkiisa oo ninkaasi sida saxiixa ah waxa weeye waa xasanulxadiid baabka qiraa'aadka marka la joogo qiraa'aadka qur'aanka imaam weyn oo xuja buu ahaa oo xaafida qiraa'adiisii waa inagan akhrina dee soo maaha qiraa'atu xafsin can caasimin baynu akrinaa soo maha marka waa caalimka xujuu ku ahaa qiraa'aadka marka la joogo laakiin xadiidka marka la joogo xasanulxadiid buu ahaa sida saxiixa inkastoo dee ra'araa kalena ay jirto marka ninkaasaa sanadkiisa ku jira waana xasan xadiidka oo uu sugan yahay alakhwaas xadiidii riyaadka aynu kusoo marray weliba bilowgiisa ayaanu ka mid ahaa waxaanu xadiidku walaalayaal daliil u yahay dhowr masale mid baynu baraarujinaynaa masalada aynu baraarujinaynaa waxay tahay muddada qofku ay tahay inuu masaxo kufkiisa khufaynkiisa muddadaa loo waktiyeeyo o aynu ka hadli doonno insha allah ama dee xadiidkuba uu sheegay ee saddexda habeen iyo saddexda maalmooda musaafirka qofka muqiimka ah inagina waa habeen iyo maalin muddadaa haddii qofku waxa weeye ay ku timaaddo wax weyso waajibinaya ama xadadkii asqarkaa uu ku yimaado khufaynkiisaa siibi maaya inta kale intuu soo maydho xubnaha ayuunbuu khufaynkiina iska masaxanaya mar hadduu muddadii loo ogolaa ku jiro soo ma aragtid ase ahaatee haddii ay xadath akbari ku yimaado wax maydho u baahan tusaale ahaan janaabaa ku timi siday doontaba ha ugu timaado marka inuu maydho ay u baahanayaan soo maaha ya inuu inta kale soo maydho dabeetana uu khufaynkiina masaxa ma ku filantay marka ya laa kuma filan mar haddii maydhi ku waajibay oo maydhi uu saaran yahay khufaynkii waa inuu iska bixiyo saali kor iyo kalba jidhkiisa u wada maydho weeye masaladu xadiidku sheegayaa waa taa masaa'il kalena way ku jiraan halkaasaynu u daynayna wasubxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين